ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله في السور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga alfurqaan waa lix iyo tobanka shacbaan sanadka kun afar boqol afartan iyo saddexda hijiriyada qodobada maanta oo sabtiya barnaamijkan idinkugu soo gudbin doona waxaa ka mid ah maleeshiyaadka calooshoodu shaqaystayaasha fangar oo xabsiyo lagu tacadiibiyo muslimiinta ka furtay dalka maali ciidamo amerikaan ah oo ku dhintay shil diyaaradeed oo ka dhacay dalka norway daraasad cusub oo bannaanka soo dhigtay taagdarida dowladaha masar iyo suudaan xilli itoobiya ay bilowday inay koronto ka dhaliso biyoxireenka annahda reer galbeedka oo cunuqbateyno horle kusoo rogay ruushka iyo madaxinaha nidaamka nusayriyada suuriya bashaar al asad oo booqasho kadiisa ku tegay dalka imaaraadka carabta qodobadaas iyo kuwo kale ayaad barnaamijka dhacdooyinka ku dhegaysan doontaan waxaa barnaamijka nagala qaybgelaya wariyaal ka tirsan idaacadda islaamiga alfurqaan kusoo dhowaada mar kaleyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله waa hagaag qodobadaas oo idil goordhow ayaad maqli doontaan insha allah aynu ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka daraasad cusub oo uu soo saaray macadka diraasaadka aljaziira ayaa bannaanka soo dhigtay taagdarida dowladaha masar iyo suudaan xilli ethoobiya ay bilowday inay koronto ka dhaliso biyoxireenka annahda warbixin ku aadan daraasadan waxaa soo jeedinaya maxamed cali aadan iclaankii dowladda itoobiya ay ku sheegtay in marxalad cusub oo dabdhalin ah uu galay biyo-xireenka annahda labaatankii februari aynu soo dhaafnay wuxuu ka dhignaa weji hor leh oo uu yeeshay mashruucan ay itoobiya u aragto bilowga horumarkeeda halka dowladaha uu marwebiga niilna u arkaan inuu yahay halis kusoo korortay badqabkooda cuntada inkastoo hadda itoobiya ay ka shaqaysiisay oo keliya laba torbiin si dabka loo dhaliyo torbiinada lagu xiray biyo-xireenkana asal ahaantooda gaarayaan saddex iyo toban haddana waxay tallaabadani itoobiya uga dhigan tahay ahmiyad weyn maadaama ay qayb ka tahay horumarka xagga dhaqaalaha ee uu dalkaasi filanayo marka laga hadlo aragtida istaraatiijiyadeeda itoobiya uma aragto biyo-xireenka annahda mid koronto siinaya boqol laba iyo tobanka milyan ee ku nool dalkaas kuwaasoo lixdan ka mid a aanay wax koronto ah haysan balse itoobiya waxay u aragtaa in biyo-xireenkan uu horseedi doono in ahmiyad jiyo-siyaasi ah ay itoobiya ku yeelata adduunka kana soo galo mustaqbalka lacago culus oo lagu kala wado miisaaniyadda dowladda warbixinno hore oo soo baxay waxay itoobiya ku muujisay inay doonayso in mustaqbalka ay koronto siiso wadamada afrika taasoo shaki la-aan haddii ay dhacdo kusoo celin doonto qasnada itoobiya balaayiin dollar oo sanadla ah dowladaha ay filayso itoobiya in mustaqbalka ay koronto siiso waxaa ka mid a dowladaha dhacabariga afrika sida kenya jabuuti tanzaniya suudaan iyo koonfurta suudaan kuwaasoo aan haysan koronto ku filan haddii ay tallaabadaasi ku guulaysato itoobiya waxay uga dhigan tahay inay saameyn xagga jiyo-siyaasiga ah ku leedahay wadamadaas keliyana aanu faa-iideen lacago maxaa yeelay korontada waxay daruuri u noqon doontaa guryaha goobaha shaqada xarumaha waxbarashada iyo tallaabo weliba oo ay bulshadu qaadayso taasina waxay u damaanad qaadaysaa itoobiya in saameyn ay ku yeelato dalalkaas aadna looga qadariyo mawaaqiifteeda ahmiyadda arrinkaasna waxaan fahmi karnaa sida hadda ruushka ugu cadaadinayo dowladaha reer yurub naftada uu dalkaasi u iibgeeyo labaatankii februari ra-iisul wasaaraha itoobiya abiy axmed ayaa ku dhawaaqay in biyo-xireenka annahda uu bilaabay inuu koronto dhaliyo arrinkaas ayuuna sheegay in war-saxaafadeed uu u yahay bulshada itoobiya oo uu sheegay in lixdan ka mid a aanay weligood arkin nal koronto ku shaqeeya wuxuu intaasi sii raaciyay in tallaabadan ay sidoo kale farxad u tahay hooyooyinka waayeelada ah ee uu sheegay in dhabarka ay ku xambaaraan xaabada si ay dab u dhaliyaan marka laga soo tago tallaabooyinka barotokoolada ee lagu iclaamiyey dabdhalinta biyoxireenka annahda waxay xaqiiqdu tahay in tallaabadaasi ay dan shakhsiyadeed ugu jirto ra-iisul wasaaraha itoobiya abiy axmed oo wajahaya mowjado culus oo gudaha iyo dibadda ah warbaahinta itoobiya ayaa dadaal ballaaran ku bixisay in abiy axmed uu muujiso inuu yahay hogaamiye waddani ah oo awood u leh inuu wajaho culeysyada iyo cadaadisyada uga imaanaya dibadda kuwaasoo ay warbaahinta itoobiya sheegayso inay beegsanayaan midnimada itoobiya iyo danaheeda siyaasiyiinta kasoo muuqanayay warbaahinta gudaha ayaa abiy axmed uga mahadcelinayay tallaabooyinka uu qaaday in badanna waxaa aad looga dheeraaday soo hadalqaadidda ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaas mila zanaawi kaasoo ka mid ahaa dadkii soo bilaabay mashruuca biyoxireenka taas ayaana lala xiriirinayaa loolanka adag ee u dhexeeya abiy axmed iyo jabaada t b elf oo uu aasaasay zanaawi waxay kaloo warbaahinta itoobiya u adeegsatay tallaabada korontada looga dhalinayo biyoxireenka annahda inay rajo ballaaran ku geliso malaayiinta itoobiyaanka ah ee ka quustay nolosha kuwaasoo loo sheegayo in haddii mashruucan hirgalo uu dalku ku tallaabsan doono horumar ballaaran oo xagga dhaqaalaha ah durbaba safiirka itoobiya u fadhiya kenya ayaa sheegay laba maalin kadib ku dhawaaqidda abiy axmed dabdhalinta biyoxireenka annahda inay kala hadleen xukuumadda nairobi sidii labada dal ay isku dhaafsan lahaayeen dabka ahdaafta iyo danaha kale ee abiy axmed shakhsiyeed ahaantiisa ugu jirto biyoxireenka annahda waxaa ka mid ah in jabhadaha gudaha lagu fayliyo ra-iisul wasaaraha ku dhawaaqidda ayaana timid xilli xaalad adag ay ka jirta dalka dhinacyada siyaasaduna isdiidan yihiin baarlamaanka itoobiya ayaa soo saaray qoraal uu ku sheegayo in la dhisay guddi qaabilsan wadahadallada dhinacyada siyaasadda si loo gaaro midnimo qaran oo ay yeeshaan dhinacyada isdiidan ee dalka dhinacyada ka faalooda siyaasadda itoobiya ayaa baciidsanaya in axsaabta itoobiya iyo jabhadaha isdiidan ay si fudud ku kulmaan heshiisna ku gaaraan maadaama sida muuqata maslaxadda jabhad weliba ay uga dhigan tahay jabhadda kale khasaare iyo dib u dhac sidaas darteed kuma guulaysan doono abiy axmed wadahadallada qaran ee uu ku dhawaaqay kaasoo weliba ay ka maqan yihiin dhinacyada ugu muhiimsan mucaaradka oo ay ka mid yihiin jabhadda xoreynta oromada jabhadda tigreega iyo kuwo kale marka laga hadlo wakhtiga uu ra-iisul wasaaraha itoobiya abiy axmed ku dhawaaqay in biyoxireenka annahda uu bilaabay inuu dabdhaliyo waxaa la dareemayaa in aad looga shaqeeyey towqiidka laguna soo aadiyey xilli adduunku ku mashquulsan yahay dagaalka ukrein ee uu ruushku soo qaaday dhanka kale inkastoo ra-iisul wasaaraha itoobiya ku tilmaamay dabdhalinta biyoxireenka annahda mid farxad u ah xitaa masar iyo suudaan waxay labada dowladood tilmaamayaan diidmadooda qayaxan ee arrinkaasi la xiriirta bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee masar waxay ku sheegtay in itoobiya ay sii wado jabinta heshiiskii laga gaaray biyoxireenka sanadkii labakunshanyotobanka hadalkaasi mooyee masar ma haysata tallaabooyin kale oo ay ku cadaadin karto itoobiya waddada ugu roon ee ay wax rajo ah ka qabtana waa wadahadalka uu ku baaqay ururka midowda afrika cic ayaa rajo ka qaba in guddoomiyaha cusub ee midowda afrika oo ah madaxweynaha senegaal uu ka roonaado kuwii hore ee isaga ka horreeyey dareemana waxa gubaya masar sidaasi darteed bilihii tegay ugu yaraan saddex jeer ayuu la kulmay arrimaha ay ka wada hadleenna waxaa qayb ka ahaa biyoxireenka annahda marka laga hadlo suudaan radu ficilkeeda kama duwaneen kan ay qaaday dowladda masar waxaana guddi qaabilsan wadahadallada biyoxireenka annahda ee suudaan uu soo saaray bayaan uu ku sheegay in itoobiya ay jebisay qodobadii horey loogu heshiiyey inkastoo bayaankan uu lahjad kulul ku qornaa haddana mowqifka suudaan ay taagan tahay waa mid taag daran waxayna alqartuum lugaha kula jirtaa loolan aan dhammaad lahayn oo gudaha ah iyadoo dhaqaalaha dalkan uu aad hoos ugu dhacay taasina waxay yareynaysaa awooddeeda la xiriirta inay qaadato go-aanno wax ku ool ah marka laga hadlayo arrinta biyoxireenka annahda sidoo kale ku dhawaaqidda itoobiya ee ah in biyoxireenka annahda uu dabdhalis bilaabay waxay ku soo aadaysaa iyadoo madaxda milatariga suudaan ay wajahayaan culaysyo xagga dibadda ah oo ay ugu weyntahay cadaadis ugu imaanaya maraykanka iyadoo weliba mas-uuliyiinta qaar ee milatariga laga cabsi qabo in lagu soo rogo cunuqabateyno gaar ah marka la isku geeyo culeysyadaas haysta suudaan si la mid ah masar iyaduna ma haysato khiyaar aan ka ahayn in mar kale ay ku baaqdo wadahadal ay la yeeshaan itoobiya kaasoo ah go-aan aan waxba ka khasaarinaynin masar itoobiyana ka xanaaqaynin gebagabadii ma ahayn ku dhawaaqidda itoobiya in biyoxireenka annahda uu dhaliyey koronto mid mufaaja'a ah balse wuxuu qayb ka ahaa siyaasadda ee itoobiya sannadihii lasoo dhaafay qaadaysay oo la xiriiray in xaqiiqooyinka ay kasoo muujiso waaqica markaasoo lagu qasban yahay in la qaato daraasaddan waxaa qoray maxadka diraasaadka aljaziira العبرات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر وفوح نسيمه waa hagaag weli waxaad maqlaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida maleeshiyaadka calooshoodu shaqaystayaasha fangar ayaa xabsiye lagu tacdiibo dadka muslimiinta waxay ka furteen dalka muslimka ee maali oo ay dhowaan cagaha dhigeen kama soo wareegin wakhti fog xilligii ay cagaha soo dhigeen dalka maali maleeshiyaadka calooshoodu shaqaystayaasha fangar oo ah shirkad ay leedahay dowladda ruushka ilaa ay bilaabeen tallaabooyin horeyba looga filayay oo ah inay dhibaato kula kacaan dadka muslimiinta warbixin uu baahiyey wargeyska limon ee kasoo baxa dalka faransiiska ayaa lagu sheegay in calooshood ushaqaystayaasha fangar ay u bedeleen xarun militari oo ku taalla bartamaha saxraha dalka maali goob xabsi ah oo lagu jirdilo maxaabiista muslimiinta inkastoo reer galbeedka gaar ahaan faransiiska ay aada isku hortaageen in kooxdan lagu faafiyo dalka maali haddana qasriga karmaliin ee looga taliyo ruushka kama labalabayn in maleeshiya tiradooda gaaraysa kun askari geeyo dalka maali kuwaasoo taageero logistig iyo mid xagga hawada ahba ka helaya dowladda ruushka macron oo aada uga carooday tallaabada jilba fidsashada ruushka ee maali ayaa qaatay go-aan uu horeyba uga howlanaa kaas oo ah in ciidankiisa kala baxo dalka maali soona afjaro duulaankii diinla dirarka ahaa ee uu dalkaas ka waday toddobaadyo kadib markii maleeshiyaadka fangar ay isku fidiyeen dalka maali lana wareegeen goobo muhiim ah iyo saldhigii military waxay bilaabeen in si la mid a faransiiska iyaguna markooda ruucbi iyo argagax ku beeraan dadka muslimiinta iyagoo ku kacaya gabadfalle xanuun badan mandiqada niyoni oo dhacda bartamaha dalka maali ayay kooxda fangar waxay saldhig halkaas ku yaalay u bedeshay xabsi jaxiime lagu tilmaamay kaas oo lagu jirdilo dadka muslimiinta ee ay ciidamada maleeshiyaadka ruushku gacanta ku dhigaan asaaliibta korontada ayaa ka mid a tacdiibkay maleeshiyaadka fangar u geysteen dadka ay gacanta kusoo dhigeen kuna xiran xabsigaas wargeyska limon ayaana waraystay mid ka mid a dadka kasoo badbaaday xabsigaas balse la soo kulmay tacdiibka daran waxa ay tacdiibinayeen nin caddaan ah oo ku hadlayay luqad aanan fahmin waxaana hareer fadhiyay nin maaliyaan ah wuxuu weydiinayey aaway argagixisada markaan ku jawaabo ma garanayana wuxuu bilaabayay inuu itacdiibo isagoo koronto igu dhejinaya ayuu yidhi nin ari dhaqato ah oo galay jaxiimada xabsiga maleeshiyaadka fangar ay ka samaysteen dalka maali dhibanahan oo uu soo xiganayo wargeyska oo sii hadlaya ayaa yidhi ninka caddaanka ah wuxuu xirnaa dharkay ku labistaan ciidanka militariga maali wuxuu igu qasbay inaan biyo badan cabo ka hor inta aanu askariga maaliyaanka igu xirin fiilo koronto korontadana iiga dhejin meelo badan oo ka mida jirkayga markaas oon miyir daboolmay intaas kadib saddex nin ayaa isugu tegay si loo xiro ninkan madaxiisana dhulka loogu foorariyo gacmihiisa iyo lugihiisana la isku xidho askari kale ayaana la soo baxay mindi wuxuuna ku yidhi waan ku dilaynaa intan oo keliya kuma eka tacdiibka iyo gabadfallada maleeshiyaadka fangar iyo askarta maali ay u geysanayaan dadka shacabka ah warbixin ka soo baxday hay-adda sheegatay inay u doodo xuquuqda aadanaha ee human rights watch laguna wado in la baahiyo arbacada soo socota ayaa lagu sheegay in bartamaha iyo galbeedka maali tan iyo disembar lagu dilay boqol iyo toddoba ruux oo shacab ah kuwaasoo isugu jira ganacsato odayaal dhaqan iyo caruur waxaana badi dilalkaas geystay maleeshiyaadka fangar iyo askarta xukuumadda maali sida ay tilmaamayso hay-adda mid ka mid a goobjoogayaasha oo ay soo xiganayso hay-adda ayaa tilmaamay in isagoo ku xihan xabsi ku yaala kaamka diabali uu habeen ka mid ah horaantii bishan maarso arkay iyadoo xabsiga laga bixinayo dad tiradooda lagu qiyaasay soddon ruux kuwaasoo gacmaha iyo lugaha ka jajabnaa goor sii dambaysana waxaa la ogaaday in soddon iyo shan ruux midadkooda lagu arkay meel u dhow tuulada dangawiiri wuto ee dalka maali dhowaan ayay ahayd markii maleeshiyaad ka tirsan kooxda fangar iyo ciidamada maali ay kamiin u dhigeen gaari ay saarnaayeen lix ruux oo kasoo jeeda dalka muritaaniya kuwaas oo ku safrayay mandiqada sheekh axmed ee maali waxaana kamiinkaas ku dhaawacmay laba ruux fangar ayaa ah maleeshiyaad calooshood u shaqaystayaal ah oo hoos taga dowladda ruushka waxaana maleeshiyaadkan hogaaminaya saraakiil howlgab ah oo ka tirsan ciidanka ruushka kuwaasoo askaraynaya maleeshiyaad afrikaan ah si danaha moscow ay uga fuliyaan wadamada afrika waxay kasoo howlgaleen welina ku sugan yihiin dalka libiya halkaas oo ay ka geysteen gabadfalle xanuun badan iyagoo taageeraya dagaal ooga khaliifa xaftar dhowaanna waxay soo gaareen dalka maali halkaas oo ay ka samaysteen saldhigyo militari militariga dalka maali ayaa dalka kusoo dhaweeyey kooxdan dhiigyacabka ah si la mid ah sidii horeyba ugu soo dhaweeyey dalkaas ciidanka faransiiska ee ku gumaaday kumanaan ruux oo muslimiin maaliyiin ah dhulkana dhigay raayadii towxiidka ee ka taagnayd waqooyiga dalkaas maraykanka faransiiska ingiriiska ruushka iyo dowladaha kale ee awoodda sheegta kana jira caalamka ayaa u kala tartamaya dhibaataynta muslimiinta waxaana sooyaalka madow ee ay dowladahaas ka geysteen welina ka geysanayaan afghanistaan ciraaq soomaaliya suuriya iyo meelo kale oo ka mid ah ay tahay bar madow oo aan sinaba uga go-ayn jasadka muslimiinta في الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر وفوح نسيمه waa hagaag dagaalka ruushka uu ka wada dalka ukrain ayaa weli soconaya waxaana reer galbeedka ay cunaqabateyna horle kusoo rogeen dowladda ruushka warbixin ku aadan zakariya cumar ayaa soo jeedinaya waxaa sii xoogaysanaya oo cunaqabateennada maraykanka iyo dowladaha reer yurub ay kusoo ragayaan xukuumadda moscow taas oo saameyn dhaqaale iyo mid bulsho ku yeelatay dadka u dhashay dalka ruushka waxaa bilowday xamle internetka looga jarayo guud ahaan dalka ruushka taas oo walaa xoogan ay ka muujiyeen khubaro iyo siyaasiyiin iyo kuwa u dooda waxa loogu yeera xuquuqda insaanka waxaa lagu soo warinayaa in tillaabadani ay jawaab u tahay mid hore ay u qaaday xukuumadda moscow taas oo internetka looga jaray dad ka soo horjeeda duulaanka militari ee ruushka ay ku qaadeen dalka yukrein nidaam faafreeb ah oo ay xukuumadda moscow kusoo rogtay warbaahinta ka howlgasha gudaha dalkaasi ayaa hoos u dhigay ilihii macluumaadka madaxa bannaana shabakadaha waaweyn ee internetka ayaa sidoo kale laga mamnuucay dowladda ruushka shirkadaha tiknolojiyada internetka ee google iyo sony oo ka jawaabaya baaqay dowladda yukrein ku doonayso inay ku ciqaabto ruushka ayna joojiyaan iibinta qaar ka mid ah badeecadaha iyo adeegyada dalkaasi yukrein ayaa aad u danaynayso tillaabo weliba ay wax ugu dhimi karto dowladda ruushka shirkadda ugu weyn caalamka ee bixisa internetka ayay ka dalbatay in ay qaado tillaabo ay ruushka kaga jarayso internetka sidoo kale afartan ruux oo isugu jira beereley iyo kuwa u dooda waxa loogu yeera xuquuqda insaanka iyo mas-uuliyiin dhammaantood ka soo jeeda yurub ayaa ku baaqay in cunaqabateenno lagu soo rago ciidanka iyo hay-adaha kala duwan ee dowladda ruushka kadib duulaankii ruushka ee yukrein midowda yurub ayaa amar ku bixiyey in la mamnuuco warbaahinta ruushka arti oo ay maamusho xukuumadda moscow lagana reebo soo saarayaasha warbaahinta yurub shabakadaha bulshada iyo xitaa googulka moscow ayaa arrintaasi kaga jawaabtay mamnuucidda warbaahinta b b c iyo shabakadda instagram inkastoo dad badan oo ruush ah oo saamayn ku leh iyo ganacsato ay ka tirsan yihiin ibiga instagram-ka haweeney khabiirad lagu sheegay ayaa sheegaysa in cunqabateennadani aysan marnaba ugu jirin muwaadiniin ruushka ah kuwaas oo u arka in ay yihiin kuwa sharci darro ah oo beegsanaya qof weliba oo u dhashay dalka ruushka si kastaba ha ahaatee dowladda maraykanka iyo dowladaha reer yurub ayaa marba marka ka dambaysa soo saaraya warbixinno cusub oo ay cunaqabateenno ugu soo ragayaan dowladda ruushka kuwaas oo ay ku doonayaan inay ku joojiyaan duulaanka militari ee xukuumadda moscow ku qaaday yukrein taas beddelkeeda dowladda ruushka ayaa iyana soo saarayso bayaanaad ay ku sheegayso in ay cunaqabateenna kusoo rogtay madax sarsare oo ka tirsan dowladaha yurub kuwaas oo colaadda ugu daran ay hadda u dhexayso labada dhinac maalmo ka hor war ka soo baxay xukuumadda moscow ayaa lagu sheegay in cunaqabateenna lagu soo rogay laba iyo toban xubnood oo ka tirsan mas-uuliyiinta maraykanka kuwaas oo uu ruushka ka mamnuucay inay soo galaan gudaha dalkiisa mas-uuliyiinta ameerikaanka ah ee wasaaradda arrimaha dibadda ruushka ee cunaqabateennada kusoo rogtay waxaa ugu horeeya madaxweynaha maraykanka jo baiden wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda washington antony binkel iyo xoghayaha wasaaradda difaaca loni astoni tani ayaa u muuqata in dhinacyada isku haya dalka yukrein ay yihiin kuwa ay u dhexayso dagaallo culus oo xagga warbaahinta ah marka laga yimaado taageerada xagga saadka ah ay dowladaha yurub la garab taagan yihiin dowladda yukrein iyadoona caloosheed u shaqaystayaal reer yurub ah ay ka qaybgalayaan dagaalada ka soconaya yukrein الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر وفوح نسيمه وهجاج qaybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla soo gaarnay markanna waxaad kusoo dhawaataan wararkii ugu dambeeyey caalamka waxaa soo jeedinaya maxamed ciise diyaarad milatari oo ay leedahay dowladda maraykanka ayaa burburtay xilli ay ka qayb qaadanaysay dholotus milatari oo ay sameynayeen isbeysiga nato waqooyiga dalka norway warbaahinta norway ayaa sheegtay in diyaaradda ay leeyihiin ciidamada badda maraykanka ay ku burburteen meel u dhow magaalada boddo ee dhaca waqooyiga dalkaas waxaana ku dhintay afar askari oo ka mid ah ciidamada maraykanka war ka soo baxay ciidamada badda maraykanka ayaa lagu sheegay in diyaaradda ay leeyihiin ciidamada marayniska maraykanka oo ka qayb aheyd dholotus ka socday dalka norway ay burburtay waxaana weli baaritaan lagu hayaa waxa sababay shilkan dhanka kale laba iyo toban ruux oo tahriibayaal ah ayaa ku dhintay dooni kula degtay xeebaha dalka tunis mas-uuliyiinta dalka tunis ayaa sheegay in dooni ay saarnaayeen dad tahriibayaal ah ay ku degtay xeebaha gobolka naabul ee dalkaas sarkaal u hadlay ciidamada ilaalada xeebaha ee dowladda tunis ayaa sheegay in meydadka laba iyo toban ruux laga soo saaray badweynta kuwaasoo la socday doonida degtay wuxuuna intaas ku daray in laba iyo toban ruux ee meydadkooda la helay ay u badan yihiin muwaadiniin suuriyaan ah sidoo kale mas-uuliyiinta tuunis ayaa sheegay in wax war ah aan ka hayn tirada dadka ay siday doonida degtay xilli ay isku daysay in ay ka gudubto badda mediterranean-ka ayadoona kusii jeeda dhanka dalka talyaaniga ilaa laba boqol iyo shan iyo toban ruux oo tahriibayaal ah ayaa tan iyo bilowgii sanadkan ku dhintay badda mediterranean-ka sida lagu sheegay tirikoob ay samaysay hay-adda socdaalka adduunka ee i o m ta dhanka kale ciyaaryahaan u dhashay dalka gaana ayaa qaatay diinta islaamka marba markii ka dambaysa waxaa sii badanaya dadka qaadanaya diinta islaamka kadib markii ay arkeen xaqa diintan iyo in allah subxaanahu wa tacaala ay abuuray dadka uu isaga oo keliya mudan yahay in la caabudo dadka soo galaya diinta islaamka waxaa ka mid ah dadiiw caan ka ah wadamada caalamka qaarkood ayaa bulshada kaga jira meelo muuqmuuqda sida siyaasadda caafimaadka iyo ganacsiga waxaana tani ay muujinaysaa sida islaamka ugu fidayo caalamka dhowaan waxaa diinta islaamka qaatay mid ka mid ah ciyaaryahaanada u dhiila kooxaha kubadda cagta ee ka jira qaaradda yurub kaasoo asal ahaan kasoo jeeda dalka gaana ee qaaradda afrika ciyaaryahaankan kiristanka ahaa ee qaatay diinta islaamka waxaa lagu magacaabaa tomar bari waxaana uu u dhiilaa koox lagu magacaabo arsenal oo ka tirsan qaaradda yurub xisaab lagu magacaabo muslim athletis oo ka furan barta instagram-ka ayaa soo bandhigay sawirada ciyaaryahankan oo towxiidka loo qabanayo islamarkaana uu hareer taagan yahay mid ka mid ah ducaada muslimiinta thomas bari waxa uu qaatay maanta diinta islaamka allah ku barakeeyo walaal ayaa lagu lifaaqay sawirada ciyaaryahaanka lagu faafiyey barta instagram-ka ee muslim athletis waxaa sidoo kale sawirada qayb ka ah isagoo ciyaaryahaankan kiristanka ahaa ee qaatay diinta islaamka uu gacanta ku hayo musxafka qur-aanka kariimka ah islamarkaana dhoola cadeynaya thomas ayaa ah siddeed iyo labaatan sano jir kasoo jeeda dalka gaana waxaana qaadashadiisa diinta islaamka aad ugu farxay dadka muslimiinta oo u arkay tallaabo guul u ah shakhsiyadiisa iyagoona allah uga baryey inuu ku sugo xaqa kana dheereeyo fitanta adduunyo ciyaaryahaano ka horreeyey thomas ayaa horey u qaatay diinta islaamka kadib markii ay diinta u bandhigeen dhallinyaro ducaad muslimiin ah waxaana ka mid ah dadka dhowaan qaatay diinta islaamka ee dhiila kubadda cagta ciyaaryahaan amerikan ah oo lagu magacaabo jasmon iyo mid kale oo u dhiila kooxda kubadda cagta ee holland laguna magacaabo kalarani saydruf rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayaa horey u sheegay in diinta islaamka ay gaari doonto mashriq ilaa maqrib iyo guri kasta oo ay dadku nool yihiin kuna yaala dunida waxaana dhabnimada xadiidkaas ay ka muuqataa caalamka oo hadda aynu jirin meel aanay gaarin diinta islaamka oo dadka ku nool qaarkood aysan qaadan diinta xanafiyadda saamaxaadda badan ee islaamka dhanka kale madaxweynaha nidaamka suuriya bashaar al asad ayaa booqasho lama filaan ah ku tegey dalka imaaraadka carabta madaxweynaha maamulka nuseeriyada suuriya bashaar al asad ayaa booqasho ku tegey dalka isutaga imaaraadka carabta safarkaas oo ahaa booqashadii ugu horreysay ee uu dal carbeed ku tago muddo kow iyo toban sano ah bashaar al asad ayaa la kulmay dhaxal sugaha abudubay maxamed binu zayd ayagoo ka wada hadlay in dib loo soo celiyo xiriirkii wanaagsanaa ee labada dhinac u dhexayn jiray maxamed binu zayd ayaa sheegay in suuriya ay muhiim u tahay amniga carabta dalkiisana uu doonay inuu xoojiyo iskaashiga kala dhexeeya maamulka nuseeriyada ee suuriya sida ay sheegtay wakaalada wararka ee dowladda imaaraadka wam sidoo kale wakaalada wam ayaa sheegtay in labada dhinac ay isla meel dhigeen ilaalinta midnimada dhuleed ee suuriya iyo in ciidamada shisheeye ay ka baxaan waddankaas ugu dambayntii tiro dad rayid ah oo ay ku jiraan caruur ayaa ku dhintay qarax ka dhacay dalka yemen warbaahinta maxalliga ah ee yemen ayaa sheegay in ugu yaraan lix ruux oo hal qoys ah ay dhinteen kadib markii gaari ay wateen uu haleelay qarax culus kaasoo ka dhacay deegaanka daarul madaaxin ee dhanka bari kaga beegan magaalada xeebta ah ee xudeyda sida ay sheegeen dadka deegaanka qaraxa ayaa ka dhashay haraadiga walxaha qarxa oo yaala waddada dhinaceeda waxaana ka mid ah dadka ku dhintay saddex caruur oo walaalo ah dalka yemen oo ay muddo ka badan toddoba sano dagaalo xooggan ka socdaan ayaa khasaaraha ugu badan waxay ka soo gaartaa dadka rayidka ah ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى
guud ahaan intaas ayaan ku soo afmaraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaan u mahad celinaynaa walaalaha barnaamijka nagala qaybgalayo dhegaystayaasheenna intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid a waxaan idinku dhaafaynaa fii amaan illaah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu فسبحان الذي أسرى في البحر عرفت الله وفي مد وفي جزر عرفت الله وفي الأنهار أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تتعلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله